waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali barnaamijkayga waxaa la yidhaahdaa waryaha soomaaliya waryaha soomaaliya waa habar wacasho waxaa laga yaabaa dadka aan ka iman gobollada ee caasimadda ku dhashay ama bannaanka ku dhashay macnaheeda inaysan garanayn markaan idin macneeyo waxaa weeye qofka marka ugu dambaysa oo u baahan yahay hiil haddii marka uu ku guulaysto hiilkaasna wuu guulaysanayaa wacnaha korbu u kacayaa haddii uu laakiin ku guulaysan waayo waxaa laga yaabaa inay tahay muxuu ahaa nafbax waxaan sidaa u idhi shan iyo labaatan sano lix iyo labaatan sano rubucu qarni iyo dheeraad ummad dowlad la-aan ahayd lama hayo laga bilaabo qarnigii lix iyo tobnaad ee la sameeyey loo asaaska loo dhigay dowladda casriga ah modern state magaalada vestivalia ee germany ku taalla rubuc qarni dad dowlad la-aana lama hayo annaga maana waxaad mooddaa arrintaasi waalle inay tahay waxaad mooddaa inaanu isticmaalay hal awood lix iyo labaatankaa sano oo ka mida boqolka awoodood oo ilaahay bixiyo qofka bani aadankaa siiyey sidaad og tihiin awoodda ugu liidata boqolkaas waa awoodda murca wey sagaal iyo sagaashanka kalena waa awoodda maskaxda waxaad mooddaa maskaxda inaan ka tagnay waxaan codsanayaa ama rajaynayaa laga bilaabo waktigan in maskaxda inoo soo noqoto awoodda sagaal iyo sagaashanka oo xoogga badan oo awoodda jilicsan la yidhaahdo ama soft powerka la yidhaahdo inaanu isticmaalo oo aanu tan muruqa ka tagno tan isdilka ka tagno tan isnacaybka ka tagno barnaamijkaas waryaha soomaaliya baaqaasuu jeedinayaa maskaxdeenna inaan isticmaalno miyirku nagu soo noqdo qaran soomaaliyeed dhisanno waxaan rabaa marka barnaamijka inaan guda galo barnaamijkaygu wuxuu leeyahay balaan iyo action qorshe iyo waxqabad halkan kuma aanan keenin sababto waxa weye warqado tiro badan weeye mana daabici karin sidaa awgeed waxaan rabaa in kooban oo khudbo aan ugu talagalay inaan idiin sheego marka ugu horeysa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xil buu leeyahay xilkaas ma dhaafi karo waxay ku caddahay xeerka laakiin waa odaygii reerka waxa dalka ka socda oo dhan oo shaqo ah inuu isha ku hayo wax ka soxo tala bixiyo ka odayeeyo ayaa loo baahan yahay halkaan marka waxaan ku sheegi doonaa waxyaalo aan xilka madaxweynaha ahayn laakiin reerkaasuu madaxda ka yahay ummaddaas uu madaxda ka yahay uu uga yahay ilaalinteeda dhowristeeda waxyaalaha qaarkood waxaa iskale xukuumadda waxyaalaha qaarkood waxaa iskale xoogga ciidamada xoogga waxyaalaha qaarkood waxaa iskale ciidamada amniga waxyaalaha qaarkood waxaa iskale wasaaradaha kale oo dhaqaalaha iyo midda waxbarashada iyo caafimaadku ay ka mid yihiin sidaa darteed ama golaha wasiirada guud ahaan sidaa darteed waxaan rabaa iyadoo aragtiya marka hore inaan sheego aragti ahaan aragtidaydu waxay ku aadan tahay sida soo socota barnaamijka aan rabo in haddii soomaaliya aada doorataan oo madaxweyne ilaahay iga dhigo jidkaas inay qaado waxaan rabaa nabad iyo nolol cusub soomaaliya inay ka bilaabato shacbiga soomaliya bilaabato waxaan rabaa dowlad qarannimo buuxda leh oo la jaan qaada qarniga kow iyo labaatanaad inay dhisanto waxaan rabaa xorriyad iyo madax bannaani ku salaysan guul iyo gobonnimo waxaan rabaa sinaan iyo cadaalad bulsho oo ka hufan eex ninjeclaysi qabyaalad musuq maasuq laaluus xatooyo xoolo dadweyne iyo wixii la halmaala waxaan rabaa horumar dhaqan dhaqaale intaas waa koobnaanta aragtida ama vishinka waxaa la yidhaahdo tiirarka barnaamijka waryaha soomaaliya marka ugu horeysa madaxweynaha waajibka ugu horreeya oo saaran waxa weeye inuu doorto magacaabo wasiirka koowaad ee golaha wasiirada waxaan ballan qaadayaa wasiir koowaad oo wadani ah oo shaqayahana oo aqoon leh oo waayo aragnimo leh oo aragti leh inaan u dooro dadka soomaaliyeed anoo la tashanaya dhinac walba waxaa laga rabaa dowladdaas ama xukuumaddaas dhalanaysa in amniga iyo nabadgelyada la sugo waxaan rajaynayaa dhiig dambe oo soomaaliyeed inuusan xaqdarro ku daadan inay xukuumaddaasi ballan qaado waxaan rajaynayaa dowlad rasmi ah oo hay-adaha qaranka oo haddaan hay-adahaasi jirin waxaa maqan mashiinkii dhaqaajin lahaa dowladda waxaynu u baahan nahay cabasitiga iyo garaadka iyo aqoonta wasaaradaha wakaaladaha madaxa bannaan iyo hay-adaha kaleo dowladda in la dhiso ilaa heer degmo waxaan doonayaa dowladdaasi inay noqoto midda keenta midnimo iyo madax bannaani haddaan dadka soomaaliyeed midaysanayn madax bannaani la heli maayo haddii dadka soomaaliyeed qaybsan yahay gobonnimo la heli maayo haddii dadka soomaaliyeed qaybsan yahay horumar dhaqaale la heli maayo sidaa darteed midnimadu waxyaalaha ugu horeeya shaqada ugu horreysa weeye midnimada soomaaliyeed in la raadiyo waxaana lagu raadin karaa kow wadahadallo waa u imanaynaa waxaa lagu raadin karaa dib u heshiisiin waad ogtihiin oo dalka meelo badan baa dagaalla ka socdaan gobollo dhabarka u jeediyay jamhuuriyadda soomaaliya jira kuwa federaalka ah laftigoodu dowladda dhexe iyo iyaga markii las laysdhinac dhigo waxaad moodaa qaarkood inay dowladda ka xoog badan yihiin waxaan doonaynaa nidaam isku haya qarannimada soomaaliyeed oo awood dowladeed abuura qodobka afraad waxa weeye dib u heshiisiin haddaan dadka soomaaliyeed heshiisadaan hadda u sheegayayba dowlad la heli maayo waxaan ku mathelay dowladnimada dukaan shuraaka lagu yahay cidda shuraakada ahay haddaysan isku kalsoonayn isjeclayn israbin heshiis dhex ool xeer aysan lahayn ma heshiinayaan dukaanku ma dhisnaanayo mid baa xadi mid baa dumin mid baa albaabka kala baxaya marka dambena iyagaa isdilahaya waa sidaynu hadda nahay waxaa loo baahan yahay in la raadiyo dib u heshiisiin dhabihi ma dhicin shirarkii dhici jiray shan iyo labaatanka sano oo aan soo dhaafnay waxay ahaayeen cayino yar ama sambal yar qeyb yar oo shacbiga soomaaliyeed siyaasiyiin ah inta la qaadoo dibad la geeyo oo dibadda lagu soo dhiso dowlad oo diyaarada la soo saaro in dalka la dadka la kor keeno la yidhaha annagaa dowladdeena meelay ku doorteen male kama warqabaan inaysan wakiil ka ahayn dadkaas baa suurtooda laakiin dad soomaaliya ay yihiin wax dib u heshiisiin la yidhahdo dalka dhacday ma jirto laakiin waxaan idiin sheegayaa waktiga iyo gobonnimada dadka soomaaliyeed ayaa tenshinkii iyo dagaaladii dib u dhigay hoos u dhigay dabaylihii baana biskoodsiiyey waxaa nasiib darro ah hogaamiyeyaasheenna kuwii lasoo dhaafay iyo kuwa hadda jiraba inay nabaradaas danqiyaan oo toorey la dhacaan oo soo xasuusiyaan dadku waxay seenaan ayagoo dadku iloobeen waxaan doonaynaa hoggaan nabarada sii biskoodsiiya oo masaajo mariya oo daawo mariya ayaan doonaynaa dib u heshiisiin dhaba waa inay ka dhacdaa heer caasumad heer gobollo heer degmo heer tuulo ilaa heer baadiye waxaa daliilu ah dadku inay iloobeen oo ay israbaan roobka yaroo ka da-ay gobolka bari dadka soomaaliyada o dhan baa tegay waana lagu soo dhaweeyey marka hoggaankii baa maqan wax kale ma maqna haddii haddaba hoggaankaa la ii doorto waxaan ballan qaadayaa dib u heshiisiinta dhabta ah inaan dalka geliyo qodobka shanaad waxa weye waxaa weeye cadaalad iyo sinaan oo shacbiga soomaaliyeed uu aada ugu baahan yahay shacbiga soomaaliyeed ma yeelan doono laandheere iyo laangaab gun iyo gob kulligii gun buu noqon doonaa kulligii isna laandheere wey qodobka lixaad dhaqaale kobocsan ama dhaqaale shilis ah waad ogtihiin khayraadka soomaaliya leedahay lama taaban badi iyo biri iyo caloosha dhulkaba way buuxdaa haddaad la socotaan waayahan dambe waxaa la helay oo la ogaaday batroolka adduunka ugu badan sacuudi carabiya ayaa kaydka adduunka ugu badan lahayd laakiin annaga hadda lambarka koowaada waana arrin dhab ah oo aan maamooryo ahayn oo satellite iyo haddii alla ku royahay cilmigan cusub ee infrared raska la yidhaahdo lagu ogaaday badeennuna waa buuxdaa berigeenuna waa buuxaa haddaynu isna caybka iska dayno o is aqballo khayraadkaasaan daldalanaynaa dadka bini aadankaana dowladaha fakriga ah oo nagu wareegsan oo khaati bilahi aan ka taagannahay ayagaa noo shaqaynayo shaqaalo noo noqonayo ayagaa shaqo siinayna ogaada mana aha wax maamooryo a maaha waxaad leedihiin badda africa ugu dheer qaaradda africa qayb badaheeda shan qaybood baa loo qaybiyaa waxaa la yidhahaa l m e large marin environment baa la yidhaahdaa annagu hal mid baan keligaan laana oo la yidhaahdo somali large marin environment inta kale kooxa dowlada ah oo isku jira wey waxaad ogaataan afarta meelood oo kalluunka ku dhala adduunka oo dhan meel ka mid aanaa nahay waana daraasad rasmiga oo faw ay samaysay muxuu ahaa hay-adda sumciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan cunnada daraasad rasmiga laba iyo toban sharikadood oo adduunka ugu waaweyn oo kalluunka ay sameeyeen weeye kalluunka ka soo haajira hawaii oo pacifica waqtiga qabowga wuxuu yimaadaa xeebahenu yimaadaa cadaluu yimaadaa wuxuu yimaadaa oo ku dhalaa meesha la yidhaahdo muxuu ahaa xaafuun wuxuu yimaadaa hurdiye iyo ceelaayo iyo ayl iyo hobyo marka khayrkaas baa haysataan waxaa naga maqan ciddii maamuli lahayd hoggaankii maamuli lahaa waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed weeye meesha u baahan shaqada bulsho caafimaad qabta is-aqbalsan is-jecel isqadarisa xidid iyo xigaal ah in dib loo abuuro waa abuuran tahay laga shaqeeyo dowladdii ka shaqayn lahayd la dhiso haddaan hoggaankaas la helina la heli maayo waxaynu nahay dad kulligood barawd ah oo isla weyn dad qab leh waxaa isu keeni kara dowlad soomaaliyeed dad ka dhexaysa wey haddii kale is aqbali mayno waad ogtihi nooca dowladdu wuxuu noqon doonaa dowlad muwaadinka soomaaliyeed xuquuqdiisa oo kaamila siisa dowlad qof qof kale dembigiisa aan saarin waxaan la soconnaa inay jiri jirtay markii qof dembi galo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo reerkiisa iyo qabiilkiisa in dembiga loo qabsado ilaahay kun iyo shan boqol oo sano ka hor bu wuxuu inoo sheegay walaa taziru waasiratun wisra ukhraa intaasoo jeer bay qur-aanka ku jirtaa dowladaha aan muslimka ahayn baa isticmaala haddaad ogtihiin iyo haddii kaleba khaasatan dowladaha reer galbeedka ninkii waxbiiya xaaskiisana lama taabto carruurtiisana lama taabto qoyskiisana lama taabto marka dowlad ku dhaqanta xuquuqda muwaadinku leeyahay xurmaysa waajibaadkeeda ka baxda dowlad casri ah oo la yidhaaho dowlat almuwaatina waxaa carabiga lagu yidhaaho dowladda qofka muwaadinka ah uu leeyahay waxaan rabaa in yarinaan idinkaga taabto hogaamiyaha aan leeyahay haddaan la helin waxba inoo suurtoobi maayaan oo waxa waxaynoo ka baceen waa hogaamiye xumanimada cabirkiisa halbeeg buu leeyahay halbeegiisaan idiin sheegaya wax yar idinkaga taabanayaa waan xasuusinayaa waa wada taqaaniin waayo culumta islaamiga ah iyo culumta dunyawiga ah labadaba way ku jirtaa leadershipku waxaa ka mid ah qofka hogaamiyaha ah waa inuu leeyahay calaamad lagu yaqaan ama uu ku caanbaxay oo dad iyo dal jacayl ah waaa waxaa la yidhahdaa afka qalaad people centry qofkaasi waa inuu dadka iyo dalka ka jecel yahay naftiisa iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo xoolihiisa arrintaa iyada ah waxaa lagu dhigaa cilmiyada academiga ah laakiin markaa qur-aanka akhrisid laba aayadood baan soo qaadanaya oo caddaynaysa arrintaa oo labadaba nabiga loogu muxuu ahaa lagu yidhi alay slat slam qaala allahu tacala mukhaatiban lirasuulihi sala allahu alayh wasalam ilaahay oo nabigiisa la hadlaayo wuxuu ku yidhi aayad qur-aan ah walow kunta faddan qaliida alqalbi lanfaddu min xawlika haddaad nin qalbi adag tahay oo dadka ku ad adag dadku waa kaa cararhaaya adoo nebiga xataa marka dadka waad jeceshahay wey sababta lagu raacayna waa sidaas waxay aayadda kale leedahay laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina rauufu raxiim aayaddaa waxay leedahay waxaad tihiin waxaa tahay nebi maxamed oo nin dadkiisa jecel oo raxiim u ah mu'miniinta sidaa awgeed baad muxuu ahaa ku mutaysatay in lagu raaco yacni ilaahay halkaa wuxuu caddaynayaa haddaan sidaa loo abuurin inuusan nebi ahaadeen ama dadkuba raaceen hadda waa ilahay nebiga ka dhigay marka waa waa caddahay anugu waxaan ku qaatay master of business administration m b a baan ku qaatay leadershipka waxaa ugu horeeya qofku inuu dadka jecel yahay dalkiisa waxaa ku xigta ba aragti dheer inuu leeyahay vision inuu meesha loo socdo uu yaqaano labaatanka sanoo soo socota inuu inta yarta ah oo kuwara ku wareegsan ama qoyskiisa ah ama qabiilkiisa ah uu ka shisheeyo oo dadka oo dhan u arko inuu isku kalsoon yahay kalsooni inuu qabo inuu xeeldheere aqooneed ku xeeldheer yahay aqoon iyo waayo aragnimo inuu caadil yahay alla ka cabsi leh hadduu muslim yahay inuu go-aan leeyahay decision making theory go-aan inuu leeyahay go-aankaas la tashi kadib inuu dadka la tashado wey haddii kale dictator buu noqonaya hawlkarnimo iyo firfircooni inuu leeyahay waa tiro badan yihiin laakiin intaasaan ku daynayaa hoggaan aan intaas lahayn ha dooranina haddaad doorataan waa jugjug meeshaada joog khatar baan gelaynaa halkeennii baynu istaagnaanaynaa waxaan rabaa marka inaan iisoo jeediyo hadallo koo kooban oo halku-dhegyaha xildhibaano oo aan idin xasuusinayo dhibaatada soomaaliya maanta ka taagan waxaa ugu horeysa dhibaatada laba dhibaato waaweyn baana haysta mid waxa weeye midda insaanku abuuray annagu gacmaheenna midaan ku samaysanay iyo midda ilaahay keenay middaan gacmaheenna ku samaysana waxaa ugu xun oo ugu daran isdilkaan isdilayn waa in dib u heshiisiin la galaa waxaan rabaa dowladda aan madaxda u noqon doono wadahadal inay ka bilowdo somalilan gobollada waqooyi inay wadahadalkii soo celiso si dhabana loo wada hadlo soomaaliya inaysan kala maarmin ahlu sunna oo dowladda ka go-an wadahadal baan la gelaynaa dhallinyarada iyada la habaabiyey ee shabaabna wadahadal baan la gelaynaa wixii ogol waxaan ogolayna shacbiga soomaaliyeed baa iska celinaya dhiig dambo soomaaliyeed ma rabno waan ku dhiiranayaa arrintaas caruurtayadii weeye waxaa suurtooda injineerka ugu fiicnaa ninkii noqon lahaa in la dilay ama isagu wax dilay oo mujrim noqday waxaa suurtooda takhtarkii ugu fiicnaan lahaa soomaaliya in uu noqday ninka la habaabiyey waana ogtihiin waa dhaqan ceshanaynaa wixiina diidana wa iska dhicinaynaa yeeli mayno ajnabi inuu nagu hayo cycle aan dhammaanayn oo isdila oo mu'aamaro ah yeeli mayno ciidan shisheeyo inaan ka magan gallo cadow annaga dhexdeena ah oo aan maxallin karno waxaan rabaa xildhibaano inaad xasuusataan wax yar barakacayaasha qaxootiga kuwa badda ku daadanaya abaaraha kuwa ay ku dhaceen abaartaasoo xiiro xiiro ah waxaan idiin sheegayaa abaarta waxaa noogu darsantay labada weyba waa go-an yihiin wax kalena maaha elniniyo iyo niniyaa jirta elniniyada iyo laniniyaa jirta elniniyada effectigeedu sanadkan ama saameynteedu soomaaliyay u badan tahay dowladaha dariska ah oo biyuhu nooga yimaadaan sida etoobiya oo kale roob waa ka daay laakiin biyihii waa la leexsaday ogaada soomaaliya waa sii dhimanaysaa sidaa darteed baa labada weyba biyo la-aan ay yihiin khatar baynu ku jiraa shuruucda caalamka shuruucda caalamka u degsan international conventions dowladaha biyuhu ka yimaadaan iyo dowladaha ay maraan way isku xuquuq qofkii taabta waa dembiile caalamiga wax ka hadlayaa ma jiraan dowladdii ka hadli lahayd waa maqanta hogaankii ka hadli lahaa waa maqan yahay waa walaaleheen waa run shacbiga etoobiya iyo shacbiga kenya iyo shacbiga jabuuti walaalehen wey laakiin dowladaha ka dhisanay dowladaha ka dhisan kenya iyo etoobiya kuma dhaqmaan daris wanaagga kuma dhaqmaan waxaan doonaynaa faraha inay nagala baxaan waxaan la soconnaa haddeeroo aan joogno inay ku dhex jiraan loobi ka dhex samaynayaan qofkii la dooran lahaa ma yeelayno daddamba inay noo magacaabaan annagaa isu magacaabanayno shacbiga soomaaliyeed baa iska leh hoggaanka ma laha iyagu faraha naga qaadeen hadday naga qaadi waayaan dowlad la-aantaan ku dhib badanna haddaan dowlad noqonno dan baa ugu jirta iyaga waayo markaas dee waa la xisaabtamayaa shuruuc baa qabanaysa laakiin markaanaan dowlad lahayn free baan waxaa rabnaan samaynaynaa ogaada ha ogaadeen taas ha ku talagaleen ha noo dhaafeen dadka iyaga ha noo dhaafeen dalka iyaga duulaan kuma ahin ha naga daayeen dibindaabyada wallaahi baysan soomaali baabi'in karin waxaanu leenahay waxaa nala ku baabi'in karin waan dhaartay soomaali ma baabi'in karaan baana mataqaani sababta waxaa weeye waxaa jira laba nooc baa jira dowlad state waxa loo yaqaano iyo umma dad nation nashinku ilaah baa sameeyey waxaa la yidhahdaa waa god man ama ummaddu dowlad dadkaas samaysta ummado kala duwan isku luqadaan ahayn isku dhaqaan ahayn isku deen ahayn baa samaysta markay rabtay bilaabataa markay rabtay baabaalaa laakiin nashinku ma baabi'i karo waayo waxaa ka dhexeeya waxa weeye waxaan bini aadan samayn weeye ilaahay sameeyey annagu tusaale markaan nasiiyo dowladaha africa waxaa gumaystay ingiriis talyaani faransiis burtuqiis annaga saddex dowladood waxay gumaysato isugu tagta annagaa jira haddana shan loo qaybiyey oo dowlado darisa lagu daray kuwa kale oo aan saa loo gelina hal dowlad ingiriiskao kalea matalan gumaystay ama faransiiskaa gumaystay afkii faransiiskana waa ku hadlaan dhaqankiisiina waa qaatay annagu ka gar ka garhaa af baan ku hadalnaa bal carabti gaaraysa tag jigjiga tag jabuuti tag maxaa lagu hadlaa diinta islaamka af soomaali dhaqan macawis sooma baa la qaataa iyo diric gabdhahan nalama jebin karo laakiin waa lugoyn karaa markaan lugooyada garannana waa kacnaa sidii maroodigii baana lagu kacnaa ha ogaada cadow waa yahay waxaan rabaa inaan ballanqaadkan soo jeediyo hortiinna iyo ilaahay hortiisa waxaan rabaa dowlad dadkeeda qowsaar u ah mulkiilaha runta ahina uu yahay dadka ee dowladdu dowladnimada ogaada dowladdu waa dadka xukuumad weeyada waxa kale dadka ayaa iskale dowladnimada haddaysan lahayn maxaanu u aadno ninkii qofkiiba koob iyo konton qof usoo doorato maanu annagu ismagacuun waa inaad garataan taas waxaan rabaa dowlad ku dhaqanta dastuurka iyo xeerka ummaddu leedahay si xarfiyana ugu dhaqanta waayo dowladaha xumaada waxay u xumaadaan waxa lagu heshiiyey bay ka boodaan annagu ma akrinaba dabcan madaxweynaha shaqadiisa ugu horreysaa waxa weeye ilaalinta dastuurkaas waxaan ballan qaadayaa inaan dastuurkaa ilaaliyo inta aan ku leeyahay dastuurka inta warqadda goosto masawirtaa waxaan ku dhegsanayaa qolka jiifka musqusha baabuurka albaabkiisa si aanan u iloobin si madaxweynihii ra-iisal wasaaradda ma aysan isugu dhicin saasaan yeelaya xarfiyan baan ugu dhaqmiya haddaala waxaan rabaa dowlad u naxariisata dadkeeda inay noqoto waxaan rabaa dowlad kaga dayata nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo nabigeeniya naxariista korkiisa ha ahaato xurmada iyo xeer dhowrista dowlad abubakar sidiiq kaga dayata deeqda iyo daacadnimada cismaan bin cafaan kaga dayata deeqda muxuu ahaa iyo daacadnimada dowlad kaga dayata cadaaladda iyo haradayga cumar ibn khadaab dowlad cilmiga iyo xikmadda kaga dayata caliy ibn abi taalib kurtood naxariistii nabadgelya korkooda ha ahaato dowlad kaga dayata technolojiyada iyo casriga dowladaha caalamka ee ku horumaray technolojiyadaas iyo casriga iyo culumta waxaan rabaa dowlad ciidankeedu yahay ciidan tababaran taya leh xuquuqdiisa hela waajibaadkiisana ka baxa ciidankaasu isugu jira kan amniga iyo kan xooga dalka soomaaliyeed ciidan tababarkiisa iyo qalabkiisuba ay diyaar u yihiin ciidan mushaharkiisa hela bishu markay dhammaato ciidan daawadiisa hela ciidan daryeelka qoyskiisa hela isaguna waajibkiisa ka baxa ee aan ahayn ciidan beeleed waa isku dhafaynaa ciidanka soomaaliyeed mid baanu ka dhigaynaa hal kalis buuna yeelanaya dowlad khayraadka dalkeeda ilaalisa ugana faa-iideysa dadka degaanka environmentaga soomaaliya oo aad iyo aad u hallaabay oo aynaan dareemayn waayo dadkii baa dhibaataysan laakiin environmentaga dhibtaan gaadhsiinay yaa ka daran waxaad arkaysaa xoolo cunaya bac cunaya bac iyo kartoon environmentaga soomaaliya waa la distroy garay waa la burburiyey waanu soo celinaynaa haddaa la idmo badiyo beriba dowlad dunida iyo dariskaba xiriir wanaagsan la yeelata oo isu dheela tiran ee tan lagu jiifo iyada aysan ahayn ee tan dabadhilifka iyada aysan ahayn taas baan rajaynayaa inay noqoto ugu dambaystii xildhibaan haddaan nabad doonaysid dalkaagana u doonaysid idooro nolol haddaad doonaysidna idooro waxaan kuu sheegayaa saddex nooc baanu u sharaxanaa dadka sharaxan idooro aan ku dile idooro aan ku dayaceh iyo idooro aan ku daryeele anu kuwaa dhammaana waa mahadsantied
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali